sidan oo qeexan oo daahfuran loo wada loo wada eego hadda wixii ka dambeeya waxaan codsanayaa dhammaanka dhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheena caadiga aan wadano arrimahaana markaa meeshay ku xiran tahay waxaan sabtida wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa howlaheena caadiga ah oo shuruucdii noo yaalla ee sii wadan doonaa mooshinkanna halkaasuu ku guray waa yani waxaweyaan la isku xumaan la isku dhawaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka dhiisan iyo kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin dhammaantiin waa idinku mahadsanay oo idinku mahadinaya sida xilkasnimada leh iyo biseelka siyaasadeed aad u maamusheen mooshinkan maanta la keenay waxaa la wixii yimaada in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaantuu nagu bartay inaan ku maadno aad iyo aad baad ku mahadsantihiin xambaliyu salaam calaykum